allah u naxariistee waxaa saaka lagu aasay magaalada muqdisho suxufigii caanka ahaa kana soo shaqeeyey muddo dheer wasaaradda warfaafinta soomaaliya cabdi xaaji goobdoon haddaba wariyaheena ibraahim xasan daandurayo stuudiyaha igu helinaya ayaa taariikh nololeedka cabdixaaji goobdoon waxa uu wax ka weydiiyey maxamuud sheekh axmed dalmar maxamed aadan xirsiteero maxamuud cabdi cali ducaale iyo madaxa laanta afka soomaaliga ee v o e da cabdiraxmaan yabarow oo ay dhammaantoodba wariyaal rugcadaa ah horena usoo wada shaqeeyey ay ahaayeen marxuumka wuxuuna uga horreyntii siinayaa hadalka maxamuud sheekh axmed dalmar bismi illahi raxmaan raxiim inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun waxa weeye naf weliba geerida waa dhadhaminaysa waa wado looda marayo marka tacziye horta baan gudbinayaa wixii inuu ku aftirsada yani werin iyo saxaafad iyo qoyskii ama qoysaskii uu ka geeriyooday almarxuum cabdi xaaji maxamed gobdoon marka taariikhdasu dee dhin yani lasoo koobi karo maaha waa raggii aan ugu tagnay radio muqdisho waan xasuustaa markii nala soo dhaweynayey intaydii maalinta idaacadda loo qaato maxamed aadam xersi iyo aanu ahayn ducaale sanadkaasaas kuxiyey buu noo yimi barnaamijkii bandhiga rediyoga ayuu maalin khaas annaga nooga dhigay soo dhaweyntayda iyo inuu dadkana baro iyo in uu naga saaro qalada iyo magaranaysaa meesha cusuba aanu nimi nin aad iyo aada u furfuran nin aad iyo aad reer magaalo ah nin da- walba afgarta aad iyo aadna halkaa nagu soo dhawo aanu xasuusanahay nin markaaba tamarinayay oo xagga saxaafadda iyo magaranaysaa weliba dee rediyoga shaqooyin horena igu horreeyaan oo aan maqlay inuu yani xitaa macalin ahaa idaacada dhowrah kasoo shaqeeyo idaacadda mosco ay kamid ahayd xilal fara badan qabtay akhirkii marka aan ka imanaya anigu muqdisho ama aan kasoo gogostay soomaaliyana anoo agaasimaha idaacadda ah ayuu isaguna agaasimaha guddiijino ahaayo wada shaqayntaas naga dhexaysay maalin arbacaa ayaan soo nabadgeliyeyey khamiisna waan soo dhafay maalintaasa igu dambeysay waxyaabaha aan ku xusuusano waa usoo noqon doonaa taariikh nololeedkiisa ayaan weli ku guda jiraa maxamed aadan xersi terra cabdi xaaji goobdoon aqoonta idinka dhexaysa intay leekayd ibraahimow cabdi xaaji goobdoon aniga waxay igu horreysay sida dalmarba sheegay kun sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii bishii julay kowdeedii markii koox aan ka kamid ahayn ay kusoo biirtay waaxda idaacadaha siiba raadi muqdisho dadkii nagu soo dhaweeyey buu ahaa aniga wuxuu gaari ahaa waxa weye ninkii markii nala qaybshay ninba nin baa lagu daray uu tababaro aniga ninkii lagu daray aan ahaa oo macalinkaygii uu ahaa ii bilaabay alif cabdi xaaji goobdoon sidaan taariikhda ku hayo wuxuu ku dhashay jigjiga wuxuu ahaa qofka labaad ee qoyska xaaji goobdoon carruurtiisa wuxuu kasoo shaqeeyey raadiga mooska muddo dheer wuxuu ahaa raadi muqdisho baan ugu nimid annagu raggii way arag ahaa ee rugcadaag aha ee muddada dheer ka shaqaynaya warbaahinta dalka ayuu kamid ahaa oo aan anagu ugu nimid doorka weyna ka qaatay markii dambena kun sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatankii haddaanan qaldanayn saddex qof oo wakaalada wararka soona iyo filimada iyo idaacada oo madaxweynaha wariyaal looga dhigay buu kamid ahaa isaga iyo allah unaxariiso shoobaaya iyo ninaan malaynayo magaciis haddaanan qaldin xasan kenyaata oo wakaalada wararka ah markii dambena kasoo noqday wariyaha gaarka madaxweynaha buu muddo dheer ahaa markii dambena wuxuu soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta buu muddada ahaa kadib wuxuu noqday agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo shaqada iyo sportiga qeybta sportiga buu noqday idaacado badan oo kale oo buu kasoo shaqeeyey wuxuu ahaa nin furfuran wuxuu ahaa macalin bu wuxuu kasoo noqday ururkii xisbigii s y l dhalinyaradii dhalinyaradii macalimiinta kasoo noqday isagoo da'yar buu ahaa marka cabdi taariikh badan buu leeyahay oo uu soo maray wuxuuna leeyahay sida la ii sheegay wuxuu ka tegey toddobiyo shan iyo toban carruur ah ayuu ka tegey sida hadda la ii sheegay waxaana tacsi u dirayaa ehelkii qaraabadii iyo bahda warbaahinta oo aan leeyahay samir iyo imaan allah inaga siiyo saaxiibkaybu ahaa walaalkiibuu ahaa waa tahay bal waxaan u gudbayaa maxamuud cabdi cali ducaale oo isaguna ka mid ah rogcadaaga suxufiyiinta soomaaliyeed ducaale dhankaaga cabdi xaaji gobdoon maxaa ka xasuustaa wax badan baan ka xasuustaa inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun naxariistiisana allaha ka waraabiyo eeradii iyo qaraabadii iyo saaxiibadii faraha badnaa un ahaana sabriyo imaana ka siiyo waxaan ka xasuustaa sida saaxiibadayda iga horreeyey oo sanad iga horreeyey reedi muqdisho ay sheegeen anigu afar iyo toddobaatankii dambeeya ku biira redio muqdisho isaga iyo axmed cali askar ayaa laii geeyey oon isku xafiis noqonay tababarayaal bay noqdeen markaa gobdoon wuxuu ahaa sidaa ay sheegeen nin aada u furfuran oo qalbi wanaagsan oo magaranaysa anigana saaxiibtinimo dheer ayaana dhex martay iyagaa ka sheekeeyey meelaha uu soo maray oo dee inaan ku celceliyo looma baahna wax badan baanu wada samaynay barnaamijyo badan baanu wada qabanay markii ugu dambeysay allah yarxamu ilaahay ha u naxariiste sahargiishuge dhowr jeer baanu wada hadalay oo toddobaad iminka muddo laga joogo iyo markii allah ha u naxariiste axmed xasan cawka uu geeriyoodayna wuu ila soo xiriiray oo waanu wada hadalay wax badan buu kasoo shaqeeyey dee wuu naga weynaa annaga oo dabcan inkastoo nimanka la kala yarayn wax badan oo uu soo maray baa jiray mid aad u wanaagsan buu ahaa oo aanu saaxiib weyn ahayn reer kabta oo dhan waanu sula naqaanay aabihiina dee uu nala shaqayn jiray marka dee waa xaq geeridu waa xaq waa gartay ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabta oo dhan sabir iyo iman allah naga siiyo waa isu soo noqon doonaa waxaa haatan istuudiyaha igu soo biiray cabdiraxmaan yabarow madaxa laanta af soomaaliga ee v o a waa idin salaamaya marka hore yabarow maxaa ku xasuusataa cabdi xaaji gobdoon maadaama adiga laftaada aad ka mid tahay ruug cadaaga suxufiyiinta soomaaliyeed oo gobdoon shaqada ay isku gaareen ibrahim waad mahadsan tahay aniga adiguba meesha waa soo wada joognay akhyaartaas wariyaasha runtii ereyga ruug cadaaga ah aan siinayo waa kuwa laynka nagula jira saaxiibaday laba maxamuud iyo maxamed aadan xirsiteera waa maxamuud sheekh axmed dalmar iyo maxamuud cabdi cali ducaale haddee markii markinoo dad adiga idaacadda kaaga horreeyey oo ninkaas aqoontiisa kaaga horreeyey hadalkana ay kaaga horreeyaan wax badan kuma harin allah u naxariisto waa sida khiyaartaas ay u sheegeen iyagaa iga badshay oo anigana iiga horreeyey laakiin adna waa isku soo gaarnay saa u sheegtay oo toddobaatamiyadii bartamiyihii xilliga hadda maxamuud cabdi cali ducaale ku hadlaya waxa uun aan xasuustaa inuu goobdoon ahaa wariyihii malaha ugu horreeyey iyagaa isixi doona haddaan khaldanahay madaxweynaha gaar looga dhigo ha wariyahaasu ahaa markii ka dambeysay waa tii mar yaasin loo dhigay yaasinaa ku xigay cawka ku markii dambe xigay ahayd marka darajad waxay ahayd oo wariyaasha ka sarreysay markii dhinac loo eego xagga mudnaanta la siinayo wararka uu sido maadaama tii madaxweynaha uu wado mar walba waxa madaxeyga aan ka baxaynin ninkii allah u naxariistay isagana ee la shaqayn jiray abuukar shamcuun ee farsamo yaqaanka ahaa ee loo khusuus looga yeelay inuu khudbadaha madaxweynaha haddii saqdhexe ay timaado iyo haddii ay aroor hore timaado iyo inay isla boodaan oo labadoodu aad mararka qaarkood arkaysa inay ku soo jeedaan khudbadda madaxweynaha ka shaqaynteeda iyo googoynteeda waxay ahayd yani arrin gooni u ahayd oo aaminaaddaa lagu aaminay madaxweynaha inuu marka uu noqdo qofkii gaarka ay la shaqaynayey awooddaas la siiyey kalsoonidaas buuxda ee markan weri ahaan la siiyey waxay ahayd waxyaaba badan oo dhallinyaradeenii markaas soo gashay aanu kor u eegi jirno wax badan ka baranay isaguna wuxuu ahaa ninkaas markan oo weriyaha ah ee taariikhda ay dhali- ay saaxiibaday ka sheekeeyeen soo maray marka xasuustayda aniga waxaa ugu weynaa khudbadihii iyo shaqadii isagu hayay inay idaacadda radio muqdisho waaga aan joognay ay mudnaanta koowaad lahayd oo mararka qaarkood aad arkaysa xataa inuu goobdoon waxa uu soo diyaarsho iyo waxa uu wado ay prioritiga koowaad intay yeelato waxa kaloo dhan la joojin jiray waddankana waktigii idaacaddu ay ahayd waddanka oo dhan ay ka jirtay radio muqdisho iyo radio hargeysa keliya oo waxa dadku dhegaystaan taa keliya ay ahayd oo t v ah aanay jirin wixii kale loo dhegataagi jiray mudnaanta koowaad waryaha la siiyo maqaam gooni ayuu lahaa
waa isu soo noqon doonaa cabdiraxmaan yebrow aniga lafteyda sidaas sheegtay waxaan ka mid ahaa dadkii kusoo gaaray cabdi xaaji gobdoon nin kaftan badan ayuu ahaa dalmara haddanu ku noqonayaa maxaa lagu xusuusin karaya cabdi xaaji gobdoon cabdi xaaji gobdoon intii lagu xasuusanayay shaqo ahayden raggaasaa aada u faahfaahiyey laakiin dee shaksiyadiisa qof ahaan nin aada iyo aada u adkaysan badan nin aada iyo aada u karsi badan nin aada iyo aada yani ummadda ilaahay la socon og nin siyaabo badan marka la ogo aada u dul badan ayuu ahaa waayo halkaa uu ka shaqeynayay dee wariyaha gaarka ah ee madaxweynaha hawl dee fudud may ahayn aanad dulqaad badan lahayn haddii aanad sabir badan lahayn haddii aanad feejignaan badan lahayn laga yaabo de inaad xitaa adigu naftaadu khatar ay gasho ayay ahayd nin aada iyo aad dadka u dhexgel og buu ahaa markii dambena yani ilaa uu ka gaadhay marka uu ka yimi shaqada uu madaxtooyada ka hayay d g ama agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta markaa nin aada iyo aada u karti badan nin naftiisa ka adag nin ilaahay cimrigiisa u barakeeyey oo hawlo badan soo qabtay midhka laakiinaan lagu xusuusan kara waxa weeye sida ay aniga horta ugu muhiimsani markaa dee ninba maalin ha firdhada ee wadanka ha la kala horeeyo laga gurmayay marna isagu halkaa ugu biyo culusta ah ee wax walba ugu yimaadeen ee ciidamo ajnabi ugu yimaadeen ee nimankii la odhan jiray hogaamiye ku-xidhyada ama wararada ugu yimaadeen ee wax waliba ku qabsadeen ee qaraxa iyo eedaadka iyo waxa maalin walba meesha ka dhacaya aanu marna uga dhaqaaqin isagoo meelaha yani dhulkaas soomaalida ama jabuuti ama hargeysa marmar soo gaadha mooyaane yani adkaysanka intaa la eg aakhirkiina yani halkaa uu yani noloshiisa inta badan ku qaatay ilaahay qadari maanta inuu xaqii kusoo dego yani waa wax lagu majeeran karo runtii waa tahay cabdiraxmaan yebrow adigan kugu soo noqonaya maxaad dareemaysaa walahi dee dareenka waa intaa ay odayaashu ay markan ay ay soo jeeseen ibraahimow dareen waa dhammaaday kulligeen waan ka wada xunnahay laakiin waxaan jeclahay inaan kusoo gebagabeeyo iyadoo akhyaartuna iga dambayn doonto inaan tacsi u diro reer xaaji goobdoon dhalinyaradii uu cabdullaahi ka mid ahaa oo aan sacuudiga jidda meesha la yidhahdo aan isku isla joognay mar aadna isku naqaanay iyo raggii kale iyo walaalihii iyo aabihiina dee waa tii markan isagoo laftiisuna uu uu nala joogayba radio muqdisho warfaafinta marka reerkaas oo dhan iyo ehladii iyo gaar ahaan anigoo ku hadlaya magaca suxufiyiinta iminka ila jooga v o a waxaan jeclahay haddii ahaan lahayn kuwa halkan washington jooga iyo kuwa kale ee meelaha kala duwan joogaba anoo magacooda ku hadlaya inaan iyo saaxiibadii kale naga maqan ee iyagoo warbaahinta nagula jiray magacooda intaan xambaarto bal aan idhaahdo allah u naxariisto kullu nafsun daa'iqatulmowt waa wada soconnaa ilaahay noo kala fogeeyo raallina lagu noqdo qadaha ilaahay in markano meeshaas ay tahay meesha loo wada socdana aan kulligeen aan raalli ku noqdo ducale
waxyaabaha maxamuud sheekh dalmaro wax ka daabtay anaan markii hore tilmaamina waxaa kamid ah waxaan filayahay wax badana laga duubay isaguna uu qaar badan duubay oo ay kamid tahay taariikhdii adkayd ee uu xaggii hore iyo xagga dambaba kasoo joogay ee ka dhacday muqdisho iyo agagaasi uu markii dambe isagu nagaga magaaladaasa dambeeyey aanu kaga tagno naxariistiisana allah ka waraabiyo dhammaan suxufiyiinta iyo aabtiisa sabiriya imaan allah ka siiyo sidaa weeye ilaahay u naxariisto qofku mar hadduu tago wixii uu camal la horgeystana de waa ka horeeyaan ilaahay hau bara barakeeyo ilaahay hau labanlaabo ilaahay xasanaadkiisa toban laab ilaa toddoba boqol oo goor hau laalaabo gef wixii uu lahaana dembina ilaahay hau dhaafo ilaahay yani xasanaadkiisa hau ziyaadiyo magacna waa ka tegey wadikru lilmari cumrun sani bay yidhahdeen carabta gabay ay ku jirto yani xusuustaa la xusayo iyo waxaa lagu tilmaansanayo iyo intaa taarikhda la hadalhayo wuxuu ka tegey waxay ka dhigan tahay cumri kale qofki uu leeyahay nolol kale oo yani isagoo dulligiisii maqan yahay magaciisa iyo maamuuskiisa iyo magaranaysa sumcadiisa dhegtiisa ay joogaan intaana ilaahay u barakeeyo reer xaaji maxamed goobdoon iyo inta la xidhiidho oo dhan ubadkiisii la carabaabay inay dhowr iyo toban u ka tegey xaasaskiisii intii la xidhiidhay iyo yani inta u damqanaysa ee magaciisa taqaanaba dhammaanteen ba ilaahay samariyay imaan haynaga siiyo isagana raxmad waasi ah oo gallid naxariisa iyo godka horebe u nuuro iyo maalinta qiyaamo kitaabkiisa ilahay gacanta miduga dhiibo ayaan kusoo gebagabaynayaa aamin idinkana khayr iyo caafimaad allah idin siiyo aamin
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan xubintii aynu uga hadlaynay taariikh nooleedka allaha u naxariista suxufiga caanka ah ee soomaaliyeed cabdi xaaji goobdoon oo lagu aasay magaalada muqdisho waxaana igala qayb gelayay maxamuud sheekh axmed dalmar maxamed aadan xirsi tera iyo maxamuud cabdi ducaale iyo weliba madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yebrow oo dhammaantoodba ah wariyaal rugcadaa ah oo ay soo wada shaqeeyeen marxuumka